waxaa hadda khadka taleefonka ku jira gudoomiye ku-xigeenka dhinaca amniga ee gobolka gado mudane bakaal mudane gudoomiye kusoo dhawow marka hore gada times gudoomiye waxaan wax kaa weydiinnahayn ugu horeyn kulan maanta ka dhacay degmada beled xaawo oo mas-uuliyiin adiga aad ka mid tahay ay ka qayb galeen ujeedada kulankaas aad u qabateen maxay ahayd
sida aad ogsoon tahayba waxaa jiray heshiis ay muddo waday dowlad goboleedka jubbaland hogaankeeda faran iyo jaafiyad sisada oo wax ka tabanaya jubbaland kaasoo warmuftiya toban qodobaa laga soo saaray oo si wanaagsan loogu heshiiyey bulshaweynta reer balad xaawo waxay maanta iskugu soo baxday oo munaasabadda ay u qabatay waxay ahayd inay taageeraan heshiiskaas una booriyaan labada dhinacba in tilaabo wanaagsan la qaaday lana dhamaystiro wixii arrimahaas ku saabsan nabadgelyada oo dhan mudane yaa ka soo qayb galay marka kulanka
waxaa kasoo qabay odayaasha dhaqanka maamulka degmada reer gobol maxaa dhihi jiray dhalinyarada hooyooyinka dhammaan bulshada qeybaheeda kala duwan oo dhan
waxaa kaloo nagu maqaalaha in kulanka looga hadlay arrimaha abaaraha ee ka jira gobolka gadow arrimahaas maxaad nooga biirin karaysaa
abaarta waa aad danada koowaad bay ahayd sababtoo ah baahi badan oo xagga biyaha ka jirto dhulka baadiyaha oo gado taasoo ay dadkii miyiga ku dhaqnaa ay sahli waayeen xoolahoodii iyadoo inay gaaraan meelaha biyaha leh tabardarro soo wajahanay xoolaha gobolka ku dhaqan awgeed marka jadaamis baa ka bilowday taas dowlad goboleedka jubbaland iyo dowladda federaalka iyo jaamiyadda iyo dadweynaha shacabka ee magaalooyinka ku dhaqanba waxaan weydiinayna inay taageeraan dadka miyiga ku jira sidii loo gaarsiin lahaa xilli roobeedka sidaas si la-eg culamada diinka waxaan iyaduna u baaqnay maanta in banaanbax la sameeyo oo qabituug ah taasoo iyadu ay tahay midda ugu muhiimsan ee abaartaas looga bixi karo
ilaa iyo hadda wax ka jawaabay baaqaas aad jeediseen marka ma jirta hadday ahaan lahayd jubbaland hadday ahaan lahayd dowladda federaalka ka maamul gobol ahaanse maxaa idinkaga qorshaysa
waa weli jawaab aanan helin maanta ayaa munaasabada qabanay laakiin waan rajeynaynaa inay ka jawaabi doonaan dowladda shacabkeeda u jawaabi doonto annagu ka gobol ahaan waxaanoo qorshaysan kolley ari karno in la karo dadaal la muujiyo dadka iyagana kolley way u diyaarsan yihiin inay caawiyaan dadkooda kale
gudoomiye ugu dambeyntii xaaladaha guud ee hadday ahaan lahayd mid amni mid nololeed iyo mid bulsho ee gobolka ugu dambeyntii
hadda gobolka intiisa badan hadda waa waa nabadgelyo markii haddii laga bixiyo wadooyinkii degmooyinka ay iskugu dhaqdhaqaaqi lahaayeen oo weli ayagu xiran kuwaas oo kulley hawlahooda iyo sugidoodana lagu jiro wadatashigeedi magaalooyinka dhammaan ayagu waa xor waa la joogaa shaqooyinkii way ka socdaan ayagana waxaan rajeynayaa inta kale in la dhamaystiro guud ahaan abaartaas unbaa hadda sidaa dadka aad ooga dhawaajisay miyiga deganaa kuwaasoo dee xoola dhaqato iyo beeraley ay u badnaayeen dadka reer gado weligiina uu faaruq yahay oo biyo uusan wadin oo beeralaydu aysan xoolaleyda waxba ka caawin karin marka dadkaas unbaan hadda muhiimada koowaad keenayna sidii ay ku heli lahaayeen biyo iyo caawin
aad baad u mahadsan tahay guddoomiye waa kaga mahad celinaynaa waraysiga